shaanka way ka toogeen xeerkii hadda waa loo furhayaa marka waxaan ku wacyigelin lahaynaa marka annaga dadweynaha reer jubbaland oon meeshaan ugu jeedinayaa hi iyo ho maarta annagana inaad dowladda inaad garab taagan tahay cadowga inay soo sheegaan taleefoonaa jira gurigaada ha ku qarsan meel kasta cadowga laba nooc waay mid waa shabaab midna waa mid maaragtaay oo kugu dhex jiro ciidankii qabalahayna maarata noocaasna kahortagi laha maarata waa ciidamada jubbaland waxay diyaar u yihiin meel kastoo joogaan maarata geedkay fuulaan al-shabaab in lala fuuro madaxweynaha tuuta ugu jira oo jubbaland madaxweynaha maan ka saxanahayno maarata waa haddaan haddaan nahay guddiga arrimaha bulshada iyo madaxweynahaba labaatan afar sac tagahaya waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha bulshada iyo dhinaca ammaanka waxaan meeshan horta ka salaamayaa ciidamada qalabka sida jubbaland degma ha noqoto gobol ha noqoto ama furmaha ha noqoto aad baa maaragtay ayaan u salaamayaa ciidamada sharafta badan oo u seexday dhaxanta oo u seexday difaaca jubbaland aad baan maaragtay maa saraakiishooda aad baan u salaamayaa waxaa kaloo meeshaan aan ka salaamayaa dadweynaha reer jubbaland meel kastoo joogaan ayagana maarata waan salaamiyaa waxaa kaloon salaamayaa dhaqanka jubbaland oo ayagana usoo qariibay nabadda jubbaland ku dadaalay ayagana aad baan u salaamayaa waxaa kaloo meeshaan maarta aan ka salaamayaa haweenka arrimaha bulshada aad baan u salaamayaa isku duubnin waxaan u salaamayaa maaragtay madaxweynaha ugu sarreeya iyo ku-xigeenadiisa baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayagana meeshaan waan ka salaamayaa jubbalandna waad ogtihiin dhibaatooyin badan bay soo mareen waad iskusoo mintanteen waad isku duubneedeen mintad badan aad samayseen waxyaabo badan maanta iska jira ummadda soddon sana dowladla ay tahay waxaan farayaa horta inay isku xirnaadaan reer jubbaland gacmo wada jir ay wax ku gooyaan inay isku xirnaadaan inay isku duubnaadaan wax maaragtay arqaladeen maaragtay iyo wixii maaragtay wixii kan kale kan kale gacanta u qabta jubbaland waa wada tashiya intaan kusoo gaartay haddana waxaan diyaar u nahay wada tashigii maaragtay inay ku socoto cid kasta cadow jubbalandaa jira oo kala duwan marka dad dadka oo saaxiibadeena ah meelaha kale maaragtay waxaan qaltaagahay meelaha kaaga hadlahay war dalka waad leedihiin imaada wanaag ku imaada wanaag maarata kuwada shaqey aan kuwada shaqayno laakiin caqabad maarata hadhow kale maarata iyo been iyo barbaganda maarata meelaha laga wada iyo warmatashilka war iska daaye jubbaland waxay u taagan tahay nabad iyo wada hadal iyo isku tashi ay maarata ay ku dhisan tahay iyada iyo madaxweynaheeda iyo baarlamaankeedaba wada tashi maarata ay ku dhisan tahay in la wada shaqeeyo nabadgelyada soomaali waxaween waxay tiri nabad naasna dhooga nabadaa iskuleh naasna dhooga nabadgelyada iskale nabadaan lahay naas lama nuuga nabaddan nin kasta u dan waay iyo wada tashi war siyaasad annaga waxba nagama galan dadaa u taagan madaxweynea u taagan furin baa taagan annaga waxa naga galay in cadowgii aan soo sheegna war ha ii sheegin joog dhibaa waddaa dhib baad waddaa joog ninka wanaagood way ka wasoole ninka kale xumaanta wadana haddii ummadda inaad iska aragtaan iska qabataan aad soo sheegtaan nooc kasta ahaada cadowga al-shabaab kali ma aha cadowgu waa badan yahay cadow badan oo jubbaland diid baa jira meelaha ka hadlay soo sheega ciidankii qabanhay diyaar wey annagana waa waxaan u taagannahay nabadda jubbaland macal madaxweyne macala baarlamaan waxaan u taagannahay nabadda jubbaland waxaa soo haray marka dhinaca shalay qodobaan aan sixinay qodobka waxaan raacayaa kan caafimaadka aad ma aragtahay in qodobka isaga ah in ma aragtahay aad ma aragtahay magaalada nabadgelyadeeda caafimaadkeeda waxaa iska leh ma aragtahay faydhoorka wasiirka caafimaadka isagana meeshaan aad baan salaamaya saaxibkayga ma aragtahay garas waxaa jira ma aragtahay wasaaradda waxaa jirta wasiirkii ganacsiga ayaa isagana meesha waan ka salaamaya waxaa jira raashimo oo noocyo kale oo isku duwan ma aragtahay magaalada kuwaas camal war adeeryaalow tillaaba ha laga qaado ilahayna ha laga cabsado tillaaba ha laga qaado ciddii wax qalad laga helo ama raashin dhacay ama daawo dhacday oo wasaaradda ay ogeen ama wasaarad ganacsi ay ogeen maarata lagu soo hela maxkamadaa jirta ma jira in adeersi iyo hablow iyo madda ma jira in tallaabo maarata laga qaada ilaahayna laga cabsada waddanka si dacad maarata loo wada shaqeeyo oo bulshadii laysku xero waxaa kaloo meesha aan ka salaamayaa guddoomiyaha maarata degmada iyo kii gobolkaba aad bay maarata u shaqeeyaa guddoomiyaha degmada waxaa waaye aqoon la-aan waa iftiin la-aan dee waa laba aan kala harayno waxbarashada waxaan u malaynayaa jubbaland targetka maarata sidaan la soconna maarata madaxweynuhu hadda wuxuu awoodda saarahayaa caafimaadka oo shalay qodobadii maaragtay ma- aan saxina ay ka mid tahay iyo waxbarashada aqoon la-aan waa iftiin la-aan madaxweynaha gacan bir buu ku hayaa kolley waxaa dhici doontaa maaragtay hadda soo socota maa iskuulo oo maaragtay oo badan oo maaragtay madaxweynaha waa ka hadlay oo lacag laan eh ilmaha maaragtay la gey doono aqoontooda la kordhi doono la daryeeli doono daawadooda iyo caafimaadkooda iyo maaragtay een, la daryeeli doono maaragtay ayaa jir doontaa dadka oo barakacyaalka afar iyo labaatan sac waa wasaaraddii caafimaadka way taagan tahay een, daawadooda hadday raashin tahay hadday biyo tahay nooc kasta controolkooda waxaan u shaqeyna mas-uul aan u nahay maarata ummaddaas ummaddaas oo soo barakacda wey Een, iskuulaad maarataay oo wasaaradda maarata waxbarashada waxaa loo sameeyey maarataay oo iyagana lacag la-aan eh ayaa loo sameey daawadooda waan garab taagannahay dadkaas dad oo maarataay oo afar iyo labaatan sac madaxweynihi aan ka saxanahayno maarataay waa haddaan haddaan nahay guddiga arrimaha bulshada iyo madaxweynihiaba labaatan iyo afar sac tagahaya marka waxaan la socona oo shaqaynahaynaba waa dadka ayaga ah maarata ummaddaas oo soo gosha maarata nimankii nabaddiidka ay soo barakiciyeen abaarihi xoolahoodina kasoo dhammaadeen waxaan u taagannahay waxbarashadooda iyo caafimaadkooda inaa maarata dowladdu waxay u taagantahay jubbaland in maarata wax ka qabato aad iyo aad een, bulshada reer jubbaland horey baan kugu sheegay jubbaland waxay ku dhisan tahay isku wada- wadatashi soddon iyo lix qabiil waay ama qabiilaadkii Een, marka laga soo tago waa dad isku xiran waan ka wacyigelinaa cadowga een, meel kasta cadowga laba nooc waay mid waa shabaab mid waa mid maaragtaay oo kugu dhex jiro Een, ciidankii qabanahayna maarata waa wax noocaasna ka hortagi lahaa maarata waa ciidamada jubbaland waxay diyaar u yihiin meel kastoo joogaan maarata geedkay fuulaan al-shabaab in lala fuuro madaxweynaha tuuta ugu jira oo jubbaland wuxuu taagan yahay meel kasta inuu tago saad og tahay kormeer uu soo samay wuxuu noo sheegay in maaragtahay calaa xasan nabadiidka maanta waddanka laga- laga saarayo wuxuu taagan yahay arrimaha bulshada waxaan- waa wacyigelinay waxaan ka wacyigelinay inay soo sheegaan cadowga hadday arkaan ay u diyaar garoobaan ciidamadooda la shaqeeyaan hadday tuulo tahay hadday degmo tahay inay la shaqeeyaan maarata ciidamadooda ay soo sheegaan nimankan waa cadow nimankan meelo kale maarata ay ka socdaan in ay la shaqeeyaan maarata ciidamadooda qalabka sida hadda meesha ugu dambeysay waxaa laga- laga qabtay maxay ahayd een, magaalada ugu dambeysay la- la- buula xaaji laga qabtay Een, waxaa soo sheegaya dhowr naas hadda wa- wa- way soo dhiibahayaan way soo dhibhayaan ciidankooda ay la shaqaynahayaan daawadooda madaxweyneha meesha tagi isbitaaladoodii biyahoodii ceelashaanka way ka duugeen ceelkii hadda waa waa loo furhayaa marka eh, ma- waxaan ku wacyigelinhaynaa marka annaga dadweynaha reer jubbaland oon meeshaan ugu jeedinayaa hi iyo ho maarta annagana inaad dowladda inaad garab taagan tahay cadowga inay soo sheegaan taleefoonaa jira eh, gurigaada ha ku qarsan haddii hadhow kale cadow maarata dagaal ugu jira gurigaada inuu soo gala aad ku qariso oo guriga intii ciidankii maarata ammaanka inay kugu imaadaan maarata hadhow kale maarata adiga bacd guriga laisku daro waxay noqonaysaa hadhow kale reer hebel aan ahay iyo ma jirto inta banaanka taagan tihiin walaalayaalow dadweynaheenay howlgal baa ciidamadeena ay ku jiraan dowladdeena ay ku jirtaa idankana inaad la shaqaysaan een, waxayna farayaa inaad la shaqaysaan ciidamada qalabka sida ee dowladda jubbaland nooc kala duwan madaxweyneyaalka ayagana la mid waay maalgobodyada in maarata loo diyaar garoobo dagaal taas waxaan farayaa maarata ama saaxiibadeena maarata oo maalgobodyaan farinaa annaga kale waxaan u taagannahay kulligeennaba dagaal baan u taagannahay in nabadda laga wada shaqeeyo wadajirka laga wada shaqeeyo ammaanka laga wada shaqeeyo adduun iyo aakhira taasaa fiican shacabkan soddon iyo saddex san lagumaray war cadowga aan ka dulqaadna annaga yaana isfiirinan hebel asaan mid midda ku taag wax matari aakhirabeel way cadowgan jannada lagu helay waa maarata ina- waa inaan maarata aan waddanka aan bulshada soo soo soo barakacday annaga dhowr iyo soddon kuna maarata inta la joogtaa magaalooyinkeeda maarata webiga kalaalka lagu furay